wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya oo kaashanayso wasaaradda cadaaladda maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baraawe ka daafurtay kulanka la tashiga bulshada ee wax kabeddelka cutubyada shanaad iyo sagaalaad ee dastuurka dalka daafurka kulankan ayaa waxaa ka qaybgalay guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka dalka maamulka magaalada baraawe iyo qaar ka mid a bulshada ku nool magaaladaasi axmed cabdiraxmaan xasan wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankan hawsha waxaan rabaa horta marka hore inaad iin sheego dastuurka oo ah sharciga asalka ee shuruucdao dhammi ka soo farcanto baa muxuu ahaa cutubkiisii shanaad ilaa kiisii sagaalaad maanta idin horyaalla fursadda marka maanta aad haysataan waxaa weeye inaad ka munaaqashotaan fikraddiinna ka dhiibataan su'aalaha ka jawaabtaan sida idinla qurux badanee idinla saxaa idinkoo xon ah aad ka jawaabtaan baa loo baahay oo fikirkiina dhiibataan waa fursaddii ugu horraysay ee degma ahaan idinka idin soo marta wey marka aad iyo aad baan idin salaamayaa runtiina aad baan ugu faraxsanaya inaan idinkala soo qayb galo waana idinku dhiirigelinayaa inaad fikirkiina iyo awliina ka dhiibataan shirkuna waa inoo furan yahay waa mahadsantihin kulamada noocaan ah ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii bulshada rayidka ay kalin muuqato ugu yeelan lahayd wax kabeddelka dastuurka dalka si gaar ah cutubyada shanaad iyo sagaalaad